إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رج- رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعماركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله الكريم عاوة وهبين أهمر كالصبت أه بشا صفر أي تهي صدن أيا وحن يسقني بي محاضرة كسابسن waxay wacyigelin xagga maandooriyaha ah oo ikhwaani filah waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalo fara badan in ilaahay uu inaga xarimay mafaasid iyo dhibaato ay noo leeyihiin daraaddeed maandooriyuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu ka xarimay sidaa daraaddeed ayaa masaajidka sayid cali waxaa caawa ka qabsoomi doonta muxaadarada wacyigelintaa ku saabsan maandooriyeah iyo shareecada islaamku waxa ay ka qabto iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadallada marka uu ka yidhi iyo rasuulkeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yidhi iyo culammada islaamku mafaasidda iyo dhibaatooyinka marka ay ku tilmaameen kolley barnaamijkaasina waa barnaamij magaalada meelo fara badan markaa ka socda oo markaa ka hirgalay runtii xaafadaha marka magaalada hargeysa la eego xaafadan xera awr ama xaafadan ibraahim koodbuur waxay ka mid tahay meelaha markaa maandooriyuhu gaar ahaan uu aad ugu badan yahay gaar ahaanna qaadka iyo sigaarkuba runtii isticmaalkiisu da'yarta iyo da'da dhexe iyo da'da waaweynba runtii uu ku fara badan yahay culimmadana runtii wadiifadooda iyo shaqada u taalla waa shaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa u diray waa shaqadii ambiyada ay ka dhaxleen waa shaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi ummaddan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah waa tii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay inaynu nahay ummadihii adduunyada soo maray ummaddii markaa ugu khayrka badnayd inaynu nahay taasoo wadaa'ifta iyo shaqooyinka inoo taallana ay ka mid tahay in wanaaggana dadka la faro xumaantana laga reebo iyadoo dadka taas si guud ugu taalla ayaa haddana si gaara waxay u tahay shaqooyinka markaa dadka culimmada ah ee warahatul ambiyaa ee ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaxlay shaqooyinka u yaalla ayay markaa taasi ka mid tahay alamru bilmacruuf anahy can almunkar sidaynu arkayno wuxuu iska saaraya markaa laba qodob macruufka oo la ysfaro iyo xumaantaoo la yska reebo wanaagga oo la ysfaro iyo dadkaoo xumaanta markaa laga reebo wanaagga la ysfaraayo waxaa ugu horreeya ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisii waxaa ka mid ah salaadii waxaa ka mid ah arkaantii islaamka shanta ahayd arkaantii iimaanka lixda ahayd waxaasoo dhammi waxayna waxyaalaha awaamirtaa ee ay tahay dadku dhexdooda markaa inay ku faafiyaan qof kastoo muslimana markaa laga helo camal ahaan iyo caqiide ahaan labadaba waxyaalaha walaalayaal munkaraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga reebay waxa ahlucilmigu ay tilmaamaan ilaahay waxyaalaha uu addoommada ka reebay waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb mafsadadiisu ay khaalis tahay oo haba yaraatee wax maslaxo ah ama wax faa'iide ah oo ku jira ku jira haba yaraatee aanay jirin sida shirkiga iyo beenta iyo markaa cuquuqul waalideynka waxyaalaha noocaasi waa mafsada khaalisa oo haba yaraatee wax maslaxa oo ku jiraa ma jiraan iyo waxyaalo maslaxada ku jirta ay yar tahay oo mafsadada ku jirtaa marka ay fara badan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisu marka waxyaalaha la eego ah wax mafsadadiisu marka ay fara badan tahay tusaale boqolkiiba siddeetan ay tahay walow maslaxo yaroo dayliba ha ku jirtee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xarimaa oo shareecada marka qur-aanka kariimka iyo xadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaba waxaynu ku haynaa in ilaahay subxaanahu wa tacala uu inaga xarimay waxyaalaha markaa ay tahay dadka in laga wacyigeliyo ee bulshooyinka markaa diin ahaan iyo markaa caqli ahaan iyo naf ahaan iyo maal ahaan iyo dhaqan ahaanba u dila ee daruuriyaadka shanta ah ee shareecadu ay ilaaliso dhaawace waxyeeleeya walaalayaal waxaa ka mida maandooriyaha maandooriyaha markaynu leenahayna khamrada oo keliya ma aha xayshadoo keliya ma aha ee waxaa soo gelaya shay kasta oo qofka maankiisa markaa doorinaaya oo maankiisa waxyeelaaya oo qofku ama ha ahaado xa- xaalad markaa sakhraannimo ha gaadhsiiyo ama qofka waxa weeyaan hurdada ha u diido ama waxyaalo badan oo kale markaa ha ku sameeyo hadduu maankiisa wax u dhimaayo oo maankiisa u dhaawacaayo magaca almukhadiraad ayaa la yidhaahdaa af soomaalina wuxuu ku noqonayaa maandooriye deedna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga xarrimay oo shay xaaraana ayaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka yeelay kolley caawana xaafad ahaan kolley masaajidka waxaynu talagelkeennu uu yahay in xaafadda dho- dhowr bilood markaynu joogno waxyaalaha qaarkood iyo waxyaalaha munkaraadkaa ee bulshada guud ahaan haya wacyigelin biidni illahi alkariim markaa aynu ka samayno kolle caawana waxaa inoo martiya oo inala jooga oo kelmad markaa waxa weeyaan ku saabsan qaadka iyo sigaarka iyo maandooriyuu guud ahaan dhibaatada bulshada uu ku hayo iyo shareecada islaamku waxa ay ka qabto iyo sida markaa waxay qofka muslimka ah ee maanta markaa isticmaala waxa la gudboon iyo waxyaalaha ku saacidaya qofku markaa inuu iska daayo kole waxa markaa inoo martay sheekh cabdilaahi xasan xaashi berberaawi oo biidnillahi alkariim kelmad markaa waxa weeyaan mawduuca ku saabsan ina odhan doona hase ahaatee waxaan hadalka markaa kusoo ku wareejinayaa oo intaa ka hor markaa kelmad kooban ina odhan doona akhuuna maxamed haybe geelle isaga ayaan markaa kusoo wareejinayaa wasala allahu calaa rasuulillahi wala aalihi wasaxbihi wasalam
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ugu horeyma walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh ilaahay inoo suurtogeliyey inaynu isu nimaadno oo ujeeddada aynu u kulanina ay tahay alle subxaanahu wa tacaala daraadii waa kulan aada iyo aada u qiimo badan ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa uu ku ammaanay kulamadaasoo kale rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam si gaara inoogu dhiirigeliyey kolley ujeeddadu intaa walaalkay sheegay weeyaan waynu ogsoonnahay mushkiladaha u waaweyn ee mujtamaceenan haysta inay ka mid yihiin labadaa geed ee si gaara sheekhu u sheegay qaadka iyo sigaarka waa mushkiladaha ugu badan ee maantayna haysta waxaa muhiima markaa saa walaalkee sheegay culimmada waajibka u yaalla waa inay dadka xaqa u caddeeyaan maxaa xalaala maxaa xaaraana yaa garanaya dee culimmadaa garanaysoo dhaxlay markaa waxa weeyaan ambiyadii dhaxlay maxaa saxa maxaa khalada iyagaa garanaya latubayinun la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna baa ilah yidhi tabaaraka wa tacaala dadkaydan xaqa u caddayn oo idaan ka qarinayn saa darteed marka walaalayaal olole ayaa iska jira magaalada soconaya oo ku wajahan guud ahaanba waxyaabaha markaa waxa weeyaan mukhadaraadka ah, gaar ahaan qaadkiiyo sigaarka haddii in badan la ammaani jiray qaadkiiyo sigaarka haddii in badan dadku wax kale ay ka aaminsanaayeen maanta dhibaatadii bahalkaasi lahaa cid kasta oo indhaha si fiican u kala haysta waa arkaysaa halkaynu kaga hagaagnaa iyo sidaynu mujtamaceenna uga joojinnaa iyo sidaynu dadka xaqiiqadiisa ugu sheegnaa weeyaan ta laysugu yimidee laysugu yimi markaa culimmaduna insha allahu tacaala ka warrami maayaan saa sheekhuba sheegay dee maxay aniga ila tahay kama warramayaane miisaanka sharcigaa la saarayaa miisaanka sharciga ayaa la saarayaa waxaan filayaa inteenna halkaa fadhida qof aan geedkaa ku ibtilaysnayn cid markaa ehelkiisa ayaa ku ibtilaysan hadduu isagu ka badbaaday waa adiga arkay dadka waalale suu qayaacaya waa intii cid qabato weyday qoys iyo guri aanu nin waalani ku xidhnayni waa yar tahay oo bahalkaasi sababu yahay waa adiga arkaya cilaajyada inta ku xidhan ayaa ka daran inta iyagu maryaha qabtay ee markaa waxa weeyaan aan dadku aanay ogeyn tira iyo cadad ma laha markaa ma jecel inaan sheekha ka carshe carsheeyo sheekhaan jecelahay inaan ku wareejiyo dadka halkan fadhiya agtarkooda ama intooda badani dadkii balwada lahaa maaha ma cunaan qaad iyo sigaaro wejigooda ka muuqata inta soo xaadirtana iyaga u badan yihiin sidaasay tahay haddana maadaama mushkiladan mushkilad dadkeena haysata ay tahay waxa innaga halkan laynooga sheegay iyo arrintaa waxaynu ka maqalno dee waa inaynu mujtamaceennii kula noqonno oo dadkeennii aynu uga dignaa oo aanu odhan khayr allaha siiye muxaadaro wanaagsan baanu soo dhegaysanaa haa inaynu inaguna suuqadeennii ku noqonno oo dukaamadeennii ku noqonno oo qoysaskeenii ku noqonno oo mushkiladda uu leeyahay dadka markaa aynu walaaladeen ka waaninaa waa arrin lagama maarmaana waxaa kaloo iyaduna mas- een- een muhiimaddeeda leh dee waagii baryaba waa laga qaylinaya oo adiga arkaya mujtamaci waa qaylinaya inta badan ee qaylinaysa u badan ee u qaylinaysaana waa dadkii culimmada ahaa ee ilaahay diintiisa fahamsanaa iyo dadkii waxgaradka ahaa mushkiladda qaadkii sigaarka waa ka qaylinaya marka cid kasta oo kelmaddeedu soconayso ama culimo ha noqoto ama ha noqdo qof markaa wax way suugaanyahana ama ha noqoto qof mas-uula oo xil haya ama ha noqdo qof markaa dhaqaale gacanta ku haya ama ha noqdo oday iyo suldaan taladiisu markaa wax weeye la maqlayo qof kasta oo taladiisa iyo kelmaddiisu soconayso mas-uuliyad gaara baa ka saaran sidii mujtamaceenna aynu u badbaadin lahayn sheekh aanan jeclahay inaan ku wareerjiyo falyatafadal mashkuuran maajuura biidni illahi tabaaraka watacala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته aad bay u mahadsan yihiin bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala mahadinta ilaahay dabadeed labada sheekh oo mowduuca inoo furfuray waxaana kolley ay ahayd inay ka qayb qaataan waanay ka qayb qaadan doonaan biidni illaahi tacala waxaan malaynaya dib ay u dhigteen oo intayda un ay soo horraysiiyeen waxaa ciwaanka guud ama magaca guud ee wacyigelinta caawa ay leedahay uu yahay bulshada in looga digo dhibaatooyinka iyo halista maandooriyeyaashu ay leeyihiin maandooriye marka la idhaahdo waa magac ballaadhan oo arrimo fara badan ee hoos imanayaan xashiishadii baa ku jirta noocyadeeda kala duwan khamrigii waxay noogu jiraa qaadka waxa loo yaqaan oo maandooriyeyaasha maanta inuu ka mid yahay muranaanu ka taagnayn cid xaqiiqada dafiraysoo isdiidsiinaysaa waxay tidhaahda mooyaane qaadka siyaabo kala duwan ayaa looga hadlaa dhakhaatiirta ayaa ka hadla waxay caddeeyaan dhakhaatiirtu dhibaatada caafimaada uu leeyahay weliba dhakhtar waliba aqoonta gaarka ah ee cilmiga caafimaadka u leeyahay ayuu ku muujiyaa dhibaatada uu leeyahay xubnaha ka mida jidhka bani aadamka ee sida gaarka ugu takhasusay dhakhaatiirta waxaa ka hadla wadnaha waxaa ka hadla dhakhaatiirta uurku jirta ku takhasusay caloosha iyo xiidmaha iyo waxa la halmaala waxaa ka hadla dhakhaatiirta ilkaha iyo afka qofka bani aadamkaa caafimaadkiisa cilmiga goonida u leh waxaa sidaasoo kale ka hadlaa qaadka maanta oo iyaguna cilmigooda ku miisaama dadka dhaqaalayahanka ah ee cilmiga dhaqaalaha aqoon u leh waxaanay sameeyaan sida in fara badan la maqlay tirakoobiyo xagga dhaqaalaha ah oo ay ku muujinayaan dhaqaala burburka ummadda qaadku maanta uu ku hayo iyo malaayiinta doolaaraadka ah ee maalin walba ummaddan ka khasaarta geedkaa sababtiisa waxaa ka hadla sidaasoo kale dadka suugaanta aqoonta u leh rag fara badan baa xumaanihiisa gabay ku muujiyey waxaa ka mid ahaa ragga ilaahay u naxariistee ninkii sheekh ahaa ee gabayaaga ahaa ee abshir-bacadle lo odhan jiray gabayo badan oo qiimo leh marka macnahooda la eego anigu gabayga iyo miisaankiisa aqoon uma lihiye ayuu ka jeediyey ama uu ka tiriyey qaadka wacyigelinta dadka iyo bulshada uu ka wacyigeliyeyna mid aad u xeel dheer bay ahayd dhinacyo fara badan baanu qof kastoo caqlile uu ka tusiyey dhibaatada qaadku uu leeyahay waxaa laga yaabaa had yo jeeraale waayahan dambe mooyaane dadku inaanay maqal culimo ka hadlaysa qaadka iyo xukumkiisa had yo jeer qaadkaan ku soo halqabsan doonaa sababtan ugu soo halqabsanaya waxay tahay xashiishadda iyo khamriga dadkao dhammi maanta way isku waafaqsan yihiin xaaraannimadooda oo qof ka murmaaya ama dood ka soo jeedinaya ma jiro sigaarka waxaa la yidhaahdaana qaadka wuu ku ladhanyo wuu ku lamaanyi waxay sheegaan dadka daraasaadka iyo cilmi baadhista sameeyaa dadka qaadka cuna boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sigaarkana inay cabbaan markaa isaga ayaa wataba waata kale qaadka waxaa la yidhaahdaa waa maandooriye isaga laftiisu daaci ah oo dadka ugu baaqa maandooriyeyaasha kale oo aad bay u sahlan tahay qofka qaadka cunaa kuwa kalena inuu barto amaba se uu ku daro oo naftu ay ku tidhaahda qaadku halkii aad rabtay muu gaadhin kuwa kale ayaa ku gaadhsiinaya iyagana ku dar ahlulcilmigu geedkaa iyo xukumkiisa horey uga hadleen waxaan ku bilaabayaa muxaadaradaydan caawa culimmadu horta maxay ka yidhaahdeen si aan loogu qaadan aniga iyo sheekh yaasiin iyo sheekh maxamed iyo wadaaddo kale oo wakhtiga nool oo dadku ay u yaqaaniin inta badan wadaadada dambe ama wadaadada yaryar inay bahalka iyaguun la huudmeen oo iyaguuna colcolaad goonniya ay u hayaan waxaan ku bilaabayaa muxaadaradayda culimmadii islaamka ee soo gaadhay ee waddamadoodu ay kala duwanaayeen culimo reer makaa iyo culimo reer bakhdaada iyo culimo reer yamana weliba gobollo kala duwan ka soo jeeda culimo madaahibtoodu ay kala duwan yihiin oo qaarkood ay shaaficiye yihiin qaarkoodna ay yihiin xanaabilo qaarkoodna ay yihiin fuqahaa mujtahidiin ah darajatulijtihaad fiqiga ka gaadhay culimmadaasi oo taariikhdooda markaaynu eegno wakhtigoodu uu horreeyey waxaana arrintaasi muujinaysaa baalkan qaadka la yidhaahdaa wakhtiga uu soo galay dhulka islaamka inay wakhti hore ay ahayd markaabana culimmadii joogtay qaar badanoo ka mida ay ka hadleen culimmada qaadka ka hadasha waxaa ka mid ah faqiiha shaaficiga ah axmed ibnu moxamed ibnu xajar alhaytami la yidhaahdo caalimkaasi waxa uu dhintay sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatan taariikhda hijradu markay ahayd sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatan qof dee wakhtigaa jiray maanta adduunyada dusheeda maba joogaba taariikhdu waxay maraysaa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo soddon isna sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii taariikhda hijriga ayuu qaadka ka hadlayay ma ku isagu markaa joogay laakiin reer yamaneed baa bahalka qaadka laydhaha isku qabtay saddex kitaab baa yaman looga soo diray meesha zabiid la yidhaahdo laba kitaab qaadka way xaaraantimaynayeen hal kitaabna wuu u doodayo uu difaacayay waxaanay ku yidhaahdeen sidaasaanu isu khilaafnee balna soo kala xukun waxyaabaha had iyo jeeraale wakhtigaa khilaafka sababta u ahaana waxaa ka mid a geedka oo cusbaa dhibaatadiisuna sida maanta ay tahay ay ka yarayd amaba se dadka aanay ugu muuqan caalimkaasi uu ka hadlay qaadka dhibaatooyinkiisana aada buu u muujiyey kitaab gooniyana wuu ka qoray ladhaa taxdiiru اhiqaat min isticmaali اlkaftati wاlqaat waxaa kaloo uu leeyahay kitaab weyn oo la idhaahdo azawaajir can ikhtiraafi اlkabaa'ir wuxuu kaga hadlaa dembiyada waaweyn shareecadu ay ka digtay isagoo abwaabtii fiqiga marinaaya baab walba dembiga weyn ee shareecadu dadka ay u diiday markuu maraya kitaabul acima kitaabka waxyaabaha la cuno ayuu soo qaaday bahalka qaadka la yidhaahdo kabiirada boqol iyo toddobaatan lambarkeedu uu yahay ayaanuu hoosgeeyey culimmada ka hadashay waxaa ka mid a qaadka taariikhdooduna ay horraysay caalim weyn oo reer yamaneeda oo la odhan jira abubakar ibnu ibraahim almuqri alxaraazi xaraas meesha la ydhaa oo yaman ku taalla ayuu ka soo jeedaa caalim yamani ah oo cilmiga shareecada aada ugu xeel dheer buu ahaa kitaab buu ka qoray la ydhaahdo taxriimu lqaad xaaraantimaynta qaadka waxaa saas oo kale ka hadlay xamza annaashiri caalimkii faqiiha ahaa fiqiyaqaanka ahaa ee yamaniga ahaa ee la odhan jiray xamza annaashiri sagaal boqol iyo lix iyo labaatan ayuu geeriyooday xataa ibnu xajar alhaytami uu ka horreeyey isagu caalimkaasi gabay waa ka tiriyey qaadka waana ka fatwooday kitaabna waa uu ka qoray waxaanuu caddeeyey inuu yahay xaaraan culimo reer ciraaqa oo iyaguna ka hadlay baa jiray nin faqiiha oo reer ciraaq oo magaciisa ibraahim la odhan jiray ayaa waddanka yaman soo galay wuxuu idhi yaman intaana niman waxaan maqli jiray qaadka iyo xumaanihiisa iyo dhibaatada uu leeyahay kadib yaman markaan imi waxaan is idhi ka gungaadhba fa akaltuhu maratan wa miraaran laftaydaaba cunay buuhi saana cidiba iga warramin dhowr jeer baan weliba ku celceliyey dabeetana waxay ii muuqatay buu idhi dhibaatooyinkiisa oo dhan aad buu uga qaylin jiray oo meel walba wuxuu ka fatwoon jiray qaadku inuu yahay xaaraan waxaanu odhan jiray biyaha raggu marka ay qaadka cunaan ka yimaadaa waa biyihii taranka oo khafiif noqday oo qaadku sidaasi u dilay oo sidaasi uu kharibay culimmada yamanta dadka qaarkood baa waxay idhaahdaan caalim reer yamaneeda qaadka ha weydiinin hadalkaasi waa khalad culimmada qaadka kutubta ka qortay xaaraannimadiisa muujisay culimmada yamantu haddaanay u badnayn aad bay ugu badan yihiin maxamed ibnu saalim albayxaani caalim reer yamaneeda buu ahaa wuxuu dhashay kun iyo saddex boqol iyo lix iyo labaatan haddana waxaynu maraynaa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo soddon wuxuu qoray kitaab la idhahdo islaaxu lmujtamac hagaajinta bulshada cudurrada ummadda dhexeeda ka jira ay tahay ummadda in lagala dagaalamo markuu khamriga ka hadlaayey halkaa wuxuu ku soo hadal qaado uu yidhi munaasabaddan waxaa habboon qaadkana inaan ka hadlo walilcilm taariikh ahaan albayxaani wuxuu ka mid ahaa dadkii qaadka aadka u cuni jiraye weliba difaaci jiray in fara badan buu difaacay weliba gabay uu ku difaacay oo qaadku inuu aanu xaaraanahayn uu ku muujiyey markii dambe waxa u caddaatay bitajriba waalcilm qaadka waxa la dhaha inuu yahay wax aad iyo aad u xun waxaanu kitaabkiisa islaaxulmujtamac uu ku sheegay xadiidka khamriga ka hadlaaya markuu soo gaadhay qaadku isaguna inuu xaaraan yahay dhibaatooyinkiisana waa tiriyey gabayo badanna waa ka tiriyey gabayada aan ka xifdiyey sheekha iyagii sheekh muqbil alyamaani raximah allahu tacaala had iyo jeer aale qaadka markuu ka hadlayo uu ka soo qaadan jiray caalimka bayxaani la idhaahdo waxaa ka mid ahaa inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi albasharu faida maa akalathu ummatun facduruuhum fainamaa hum baqaru qaadku waa caleen cagaara cuntona maaha sharaabna maaha dawana maaha laysa yaxtaaju ilayhi albashar wax basharku uu u baahan yahay maaha xalaalo wax kaga xidhan ma jirto leannahu laa yusminu walaa yuqni min juuc qofku ku naaxi maayo hadduu buko ku bogsan maayo gaajo waxba uga tari maayo haraad ka biin maayo dhib uu u geysta mooyaane dheef uma laha ummad qaadka cunaysa haddaad aragtaan buu odhan jiray isagoo doonaya qaadka foolxumadiisa inuu muujiyo dadka inuu caayo maahee ummadii hadday qaad cunto u cudurdaaro waa baqaruna waa lo waayo caleentaa dhulka ku taalla waxaa cuna uun oo aanu kala miidaandayin noocyadeeda geedka aanay sunu arag ama aan la qarmuunaan looda iyo bahaayinta mayeedhaanka kale ee la midka ah culimmada waddanka sacuudiga weliba wakhtigoodu xoogay u horreeyey inkastoo casrigan ay ahaayeen ee soo xigay xagga yamanta gobolkan jaaza jeezaan la yidhaahdo degan aada iyo aad bay uga hadleen waxaa jira nin caalim weyn ahaa inkastoo daadiisu ay yarayd xaafid ibnu axmed alxakami baa la odhan jiray kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatankii hijirada hijiriyada ayuu geeriyooday qaadka aad buu uga hadlay waliba nin gabayaaba u ahaa gabay buu aada ugu muujiyey xumaanihiisa qaadka buuriga sigaarka waxyaabahaasoo dhan wuxuu ka tariyey qasiido la idhaha nasiixatu likhwaan la talinta walaalaha uu kala talinaya qaadkii waxaa la midka ah sidaasoo kale axmed ibnu yaxya najmi isna culimmada junuubka ama koonfurta waddanka sacuudiga deganaa ka mid ahaa isna wuxuu leeyahay fatwo caana oo qaadka uu kaga hadlay dhibaatooyinkiisana aad iyo aad ugu muujiyey inuu xaaraan yahayna uu fatwooday muftigii weynaa ee waddanka sacuudiga sheekh ibnu baas ka horreeyey laba mufti baaba ka dambeeyey ibnu baas iyo muftiga imika isaguna fatwa ayuu leeyahay qoran oo uu kaga hadlay qaadka iyo xukunkiisa aqwaasha iyo hadallada culimmada horena uu ku soo qaatay inuu xaaraan yahayna si cad ugu sheegay waxaa culimmadu ay ictimaadeen ama ay u cuskadeen fataawooyinka insha allahu tacaala waynu sheegi doonaa culimmada guddida fatwada loo xulay ee bilaad alxaramayn iyaguna fatwo cad bay ku leeyihiin ku sheegeen qaadku inuu yahay xaaraan waxaa dhacday kun iyo afar boqol iyo labadii hijiriyada markay taariikhdu ahayd jaamacadda weyn ee la ydhaha aljaamica alislaamiya waxay soo qaban qaabisay shir caalamiya muctamar caalamiya oo islaamiya oo loogu yeedhay culamaa ulislaam dhowr iyo lixdan dowladood oo ka mida dowladaha islaamka culimmadooda ayaa ka soo qayb galay muctamarka tawsiyaadkii qaraaradii ka soo baxay iyo talooyinkii ka soo fulay waxaa ka mid ahaa in lagu daray qaadka liiska mukhadaraadka inuu xaaraan yahayna culimmadaasi ay fatwoodeen waa jiray wadaaddo qaadka cuna oo reer yamaneeda oo ka dooday laakiin waa laga xujo badiyey waxaanu arrinku isugu biyo shubtay qaadka in lagu daro liiska mukhadaraadka isla markaana inuu xaaraan yahay in la fatwoodo wax haddaba isweydiin leh garannay qaadka iyo xaaraannimadiisa ka hadalka laga hadlaa wax cusub oo cilmiga ku cusub ama fataawada culimmada inaanay ahayn waana intan uga socday sheegista fataawooyinka culimmadaas culimmadaasi maxay u cuskadeen qaadku inuu xaaraan yahay ilay ma bannaana qofka muslimka ahi inuu iska yidhaahdo waxaasina waa xaaraan waxaasina waa xalaal cilmi la'aan ilahay baa walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadib hada xalaalu wa hada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ha odhannina iyadoo been abuur arrintaasi ah ilahay aad ku been abuuranaysaan waxaasi waa xaaraan waxaasina waa xalaal waa in deliil loo helo shayga la xaaraantimaynayo asalna waxa u ah ashyaada ilaahay uu abuuray inay xalaal yihiin oo ilaahay baa addoommaha taa ugu manna sheegtay ilaahay baa subxaana wa tacaala addoommaha ugu mana sheegtay wax allaale waxa dhulka yaalla inuu iyaga u abuuray waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa keedhi ilaahay subxana wa tacaala haddaba culimmadani waa culimo kale wakhti duwan dhulkay ku noolaayeen aada u kala fog yahay madaahibta fiqiga ah ee ay kala barteen ay kala duwanayd maxaa isu keenay fatwadoodoo iswaafajiyey maxayse arrintaasi ay u cuskadeen oo cumdadooda iyo waxa ay taageersadeen waxa muhima intaynaan taa ka jawaabin in la fahmo horta shaygu goormuu xaaraan noqdaa shaygu laba siyaaboodba inuu xaaraan yahay waa lagu gartaa waxaa lagu gartaa inuu xaaraan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam si cad uu sheego magiciisa inuu xaaraan yahay xukunkiisuna la caddeeyo oo sida khamriga oo kale bakhtiga iyo waxyaabaha la midka ah sida labaad ama sifada labaad shayga xaaraannimadiisa lagu gartaa waxay tahay inuu hoos yimaado qaaciido guud oo qawaacidda shareecada ee ilaa qiyaamaha shaqaynaysa ka mid a qaacido marka la leeyahy macnuu waxa weeye ashyaada xumaanta iyo dhibaatada lihi kuma aanay koobnayn intii jirtay wakhtigii waxiguu soo degaayey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noolaa waxa wanaagsan iyo waxa xumiba way iska daba imanayaan ee adduunyadan ku soo kordhaya magacyo kala duwan muuqaallo iskhilaafsan sifaad iyo tilmaamo kala durugsan laakiin waxaa laga yaabaa inay wadaagaan waxyaabaha qaarkood oo isku xukum ka dhigaaya qawaacidda shareecada waxaa ka mid ah ee wax fara badan oo xaaraana xaaraantimayntiisa culimmadu ay u cuskadaan qaacidada la idhaahdo nafyu darar ama dafcu darar qaacidadaasoo macnaheedu uu yahay shay wal oo dhibkiisa uu ka bato dheeftiisa magacuu doonaya ha lahaado wakhtiguu doonaya ha soo baxo cidda isticmaashay cidday doonaysa ha noqoto mar haddii dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay qaacidadaasi waxay leedahay waa xaaraan labadaas ayuunbaa laysu miisaamaya haddii dhibkiisi iyo dheeftiisu ay isleekaadaanna waa sidaasoo kale haddii shayga dhibkiisa iyo dheeftiisu ay isleekaadaanna waa sidaasoo kale qaacidadaasi maa hadal ay culimmadu iska yidhaahdeen waa qaacido adillo ku leh qur'aanka iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabo fara badanina oo xataa laga yaabo wakhtigeennana innagu ay nool nahay inaanay jirin ay hoos imanayaanoo xukumkooda laga qaadanayo waxaa adiladaasi ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi fi lqur'aani alkariim yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas waxay ku weydiinayaan dadku xukumka khamriga iyo xukumka khamaarka labadaasay ku weydiinayaan waxaad tidhaahdaa dembi weyn iyo dhibaato weyn baa ku jirta dadka qaarkoodna manfacay ku qabaan wa ismuhumaa akbaru min nafcihima laakiin dhibkooda iyo xumaantooda ayaa ka weyn oo ka fara badan nafciga iyo waxtarka ay leeyihiin bal hadda hadalkaa u fiirso ilaahay si cadun umu odhan khamriga iyo khamaarku waa xaaraan intaasi kaga hadha laakiin ilaahay wuxuu caddeeyey sababta loo xaaraantimeeyey sababtaasoo ah in dhibkoodu ka fara badan yahay dheeftooda wuxuu ilaahay halkaa inoo tilmaamay oo dadka caqligale ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamay shay kastooo dhibkiisu uu ka fara badan yahay dheeftiisa inuu xaaraan yahay magiciisa iyadoon la eegin suuradiisa iyo muuqaalkiisa iyadoon la eegin qaabka loo isticmaalo iyadoon si gaara loo eegin mar hadduu dhibkiisu ka badan yahay dheeftiisa suurtagal maaha inuu xalaal noqdo fii diin illaah ilaa cinda daruura maray daruura keentay mooyaane nebiguna calayhi salaatu wasalaam qaacidadaas lafdigeeda ama ereyada ay ka kooban tahay lafteeda ayaabuu sheegayba oo xadiidka xasankaa rasuulku wuxuu yidhi laa darara walaa diraar dhib lama ogola inuu qofku cid aan dhibin uu dhibo iyo cid dhibaato u geysatay inuu dhibaato xadgudub uu ku jiro iyo ka badini inuu ugu jawaabo labadaa midnaba shareecadu ma ogola naftiisa inuu dhibana lama ogola wax naftiisa dhibaya oo diintiisa dhibaya ama caafimaadkiisa dhibaya jidhkiisa dhibaya cibaadadiisa dhibaya caqligiisa dhibaya akhlaaqdiisa dhibaya qofku inuu isticmaalo looma ogola waa hadal guud hada min raxmat illaah haddii intii wakhtigii nebiga jirta in xukunkooda la caddayn lahaa waxa kalena saa lagaga aamusi lahaa dhibaato weyn baa arrintaasi nagala soo gudboonaan lahaa laakiin qaacidadaa guud baa layna siiyey shayga haddii deliil gaari xaaraantimeeye warkiisu waa cadi haddii deliil gaari aanu xaaraantimayna miisaankaasaa la saaraya haddii dhibkiisu uu ka farabato dheeftiisa ama uu leeg yahayba xukumkiisu waa kaa waa inuu xaaraan yahay sida kuwaa kaleba waayo sifadii kuwaas ay ku xaaraantimoobeen khamriga iyo khamaarka ayuu la wadaagaa xashiishadda maanta waa laysku waafaqsan yahay wadaad iyo waranlaba inay shay xaaraana tahay ma deliil baa jira xashiishad sheegaya qur-aan miyaa jira xashiishad sheegaya magaceeda sheegaya ma xadiid nebi oo sheegayaa jira waxaa loo xaaraantimeeye waa maxay waa dhibaatada ay leedahay waxaana loo deliishadaa adiladaasi guud iyo qaacidadaa ka mida qawaacidda shareecada qaadka maanta waxaa la ysku waafaqsan yahay haddaad dhakhtar weydiiso iyo haddaad weydiiso qof dhaqaalaha yaqaan iyo haddaad weydiiso dadka suluugga iyo dhaqanka dadka qiimeeya iyo haddaad weydiiso culimmada haddaad ragga weydiisay haddaad dumarka waraysato reer miyiga haddaad u tagto reer magaalka haddaad afti ka qaaddo ka cuna haddaad waraysato ka aan cunin haddaad waraysato gaar ahaan waddankeennan mar qofkuu iska murmaya ama uu iska kaftamaya mooyaane xaqiiqadiiyo dhabta marka la gaadho waxaa laysku waafaqsanya inuu dhibkiisu ka fara badan yahay dheeftiisa haddii dheef uu yeeshaba inta badanna dheefba ma laha waa dhibaato xula oo sooc ah maalin dhoweyd waxaanu tagnay deegaanka xeebta tuulo halkaa ku taalla waxaanu kula kulannay nin odaya lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxaysa cumrigiisu yi qaad buu markaa uu sitaa oo cunayaa oo meel walba kaga yaallo oo ka qubanaya o ka daadaadanaya ninkaasi wuxuu nagu ihi mijintaasoo maaragtaan waa tii saddexaad lix iyo toban kun baa layga siiyey labaa ka horreeyey weli hadda salaaddii duhur lama gaadhin laba mid waliba siddeed iyo toban ay tahay baa ka horreeyey wuxuu noo xisaabiyey sigaarka iyo sharaabka raaca waxay isla tagtay markaanu doolar u bedelay toban doolar waxaan ku uhi bal dakhligaa ka waran maxaa ku soo gala maxaad xoolo leeday wuxuu ihi shan iyo toban halaad baan xoolale iyo sodariyaa shan iyo toban carruurna waan dhalay buuhi anoo yar baan guursadayoo sagaal aan awow u ahay oo qaarkood agoon ay yihiinna aniga ayaa haya xoolahaygu waa intaa dowladdana shan boqoloo kun baan ka qaataa buui waxaan ku dhaha maxaad ku qayishaa wuxuu idhi waxaan ku qayilaa waxaanu rag isu quuri karin been turufo iyo tuuga ayaan ku qayilaa buui waa eriyadu isagu isticmaalay maalin dhaweed waxaa dhacday buui waxaan ku qayilay intaan waayey soddonkii riyaad mid ka mida baan soo xaday buui tuuladanaan ka iibiyey lacagtii labaatan kun marka ay ka harhsan yihiin baan carruurteedii xusuustay buui shan iyo labaatan maxaad uga geyn mijin kale iyadana iskaga cun waxa igaga daran buu yidhi carruurtaydii aan xoolahoodii soo xaday aan caleentaa siistay ayaan iyagii dib u luggoynayaayo aan ku leeyahay aab barridii ina heblaayay may maqan tahay haa bal reer hebel la ka soo eega reer hebaad xoolahooda isu soo dhawaateen shalay reer hebel bal iyagana ka soo eega hadda laba boqol iyo afartan kun baan siiyey buuhi gebigeeda ridii adhigay ka dhaqaaqaysay intaan soo xadoo tuuladana ku ibi waxaan uga socdaa ninka qaadka sidaa u cunaya ee sidaa xumaantiisa u qirsan ayaa waxaan ku udhi adu maxaad aaminsan tahay haddaba qaadkaasi ma inuu xaaraan yahay mise inuu xalaal yahay horta waa geed buu idhi oo dee waxaan ku xaaraantimeeye garan maayee laakiin xagga israafku ka xaaraantimoobayaa buuhi hadda waa nin caami ah xagga israafka oo ninkaygaa xoolaha xoole xoolihiisii inta aan kuu sheegay ay yihiin xaaskaygii baa arradan oo cagaagan carruurtaydii way gaajoonayaan way dhibaataysan yihiin haddana maalin walba shan iyo toddobaatan kun oo shilin baan tuulada kaga kacaa buuli si ay ugu soo gashiyo si aan aan ku helaba si xun iyo si wanaagsanba marka xumaantiisa maanta waa la ysku waafaqay ka iibinayaa uu qirsay kuwa iibiyo waxaa jira iyagoo aan cunin haddaad weydiisa maxaad u cuni weydeenna dhibaatadiisa iyo xumaantiisa kaaga sheekaynaya markaa daliil gooniyahoo qaad odhanaya waxba loo doondooni maayo saan xashiishadaba daliil gooni aan loogu doondoonahayn ee inuu dhibkiisu dheeftiisa ka badan yahay ayaa daliil u ah inuu xaaraan yahay waana ta culimmadu ay fataawooyinka ad arkaysa ay ku bineeyeen caalim kasta wuxuu fatwadiisa ku sheegay annahu mudirun inuu yahay mid dhibaato leh dhibaato dhaqaale dhibaato caafimaad dhibaato xagga caqliga ah dhibaato sidaasoo kale xagga akhlaaqda ah iyo qofka dhaqankiisa sida ninka hadalkiisa ka muuqday qofku waxaan qofka caadigii aanu isu quuri karin buu isu quuray waxan waa maandooriye maandooriyahana waxaa lagu yaqaanaa qofku siduu ku heli karaba inuu helo inuu ku dadaalo xataa hadday la gaadho inuu carruurtiisa iyo xaaskiisa u iibiyo qaadku qaadkuna maanta halkaasuu taagayey oo ragga qaarkood haddii carruurta laga iibsan lahaa ama qaad laga siin lahaa way iibin lahaayeen cid un baan ka iibsanahayn ama se aan ka yeelahayn waayo ninka carruurtiisu wixii ay ku noolaan lahayd iibinayaa ma iyagu naf u haya iyagaba haddii laga iibsanayo uu iibin laha waa calaamadaha maandooriyaashu ay leeyihiin waxaa kaloo culimmadu fataawada ay ku saleeyeen waxaan qaadka la dhaha inuu sameeye takhdiir maantana dhakhaatiirta baadhay gaal iyo islaamba waxay isku waafaqsan inuu yahay shay mukhadira oo takhdiir qofka ku samaynaya culimmada qaarkoodna muskiraadkaabay ku daraan waxyaabaha lagu sirkhaamo dadka qaarkoodoo ku sirkhaamo oo marka ay cunaan waxba kala garan waayo meelay ka yimaadeen iyo meelay u socdeen toona aan garanahayn oo bahal iyo bani aadam aan kala soocayna way jiraan marka lee shaygaasi waa muskirna shardi maaha dadkaoo dham inay ku sirkhaamaan khamrigaba dad fara badan baa cabo aan ku sirkhaamin ta kale sukriga waxaa la dhaha ama sirkhaamitaanku isaga laftiisu xuduud buu leeyahay oo mid kulliyo qofka caqligiisa wada daboolaya iyo mid juz iyo caqligii uu barhtegaayo ama uu barhdaboolmayo labaduba way jiraan waxaa la dhaha qaadkuna taa wuu leeyahy haddaanu qofku ku wada sirkhaamin ugu yaraan wuu barsirkhaamaya adiguba warayso dadka qayila qofka qayilaana wuu garanaya mar allaaliya markuu qaadka afka geliye iliga uu ku qabto xoogo yar kadib waxaa u bilaabmaysa inuu dhidido waxaa u bilaabmaysa waxa loo yaqaano mirqaan inuu mirqaamo mirqaan waa maxay mirqaanku waa kulayl buu qofku dareemayaa oo dhiiggiisiiba aada u wareegaya wuxuu dareemayaa nashwa wa tarab wuxuu dareemayaa farxad iyo raynrayn wuu iskala garan waaya maanta cunto xusuusan maayo oo hurdo xusuusan maayo maxaa ilowsiiyey ma cuntaa cunto ku ilowsiisa baroroo saladhka cunoo cuntada kale ku ilow salad baad igu lugayseene cuntooyinkeena baad odhanaysa haddii lagu dhaha saladhkaasun cun sidaasoo kale cuntada hurdo kuma ilowsiiso oo cuntada u macaan haddii laguu soo dhigo odhan maysid maalmahan iyo habeenadanba seexan maayo cuntadaasumaan wadaya waa maxay waxaan qofka cuntadii iyo hurdadiiba ilowsiiyey waa isbeddel baa ku dhacay caqligiisii takhayulaad ismoodsiin aan xaqiiqo lahayn ayuu qofku gelaya markaasuu bilaabayaa in uu sawirto shirkad ama horumar xagga dhaqaalaha uu gaadho guryuu dhisanaya da halkiisaasuu fadhiya u qayilaya guryuu dhisanaya ma qof miir qaba saa sameeya qof iska fadhiya ma aragtoo gurya dhisanaya oo hadhow toolana markuu qaadkii uu dhammeeyana sakraddaasi ay ka baxdana gurigu uu dumayo deetana murugo uu dhimanaayo shirkado dhan buu dhisayaa oo boqolaal kun oo doolar sanadkii waxa weyaan uu ka faa'iido kor buu u socdaa intaa uu qaadka cunayo o dhan hadhow marka uu qaadka ka kaco amaba se uu ka baxo ayaa waxaasoo dhan waxaa ku dhacaya inhiyaar waxaasoo dhan way dumayaan gurigii uu dhisay wuu dumayaa shirkaddii way baaba'aysaa dhaqaalihii uu shaqaystay intii uu qayilaya meesha uu fadhiyo o dhan fariisa ayuu ka baxayaa shilinba waxa weeyaan kama hayo farxaddii way tegaysaa waxaa bilaabmaya markaa inuu hoos u socdo caqligiisa iyo qalbigiisuba hoos inuu socdo ayaa bilaabmaysa oo meeshii sare maandooryahaas uu gaadhsiiyey hoos uga soo noqdo taana culimmadu waa ku bineeyeen fatwada ay ku xaaraantimaynayaan waxaa kaloo culimmadu ay ku dhiseen inuu yahay israaf iyo tabdiir israaf macnihiis waxa weeye qofku xoolihii ilaahay uu siiyey intuu uga baahnaa ee baahidiisa ahayd in ka badan inuu isticmaalo tabdiirkana culimmadu waxay yidhahdeen waa ka sii daran yahayoo waa xoolihii ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey inuu qofku ku isticmaalo waxaan xaq ahayn oo baatilah waxaanaynu ogsoonnahay dhaqaalaha dadku ay qaadka ku bixiyaan maanta dad baa dhaqaalaha soo gala shilin aanu kaga soo hadhin wax allaale waxaa soo gala mushahar u ah ama macaash u ahi qaadun ay galaan doraad baa laba inan ayaan tog dheer ka soo qaadeen oo gaadhi wata waxaan ku uhi qaad miyaad seetaan qaad haddaad seetaan gaadhigaygaa soo fuulina mid baa idhi sheekh anaa sitee miyaan iska hadhaa soo fuul baan idhi waan kaa waaninaya intaynu sii soconoo dhan qaadkaan intoo dhan kala hadlaayay markii dambaan waanadii u dhammeeyey baan ku uhi bal warraba baalka maxaad ku haysaan mid baa wuxuu yidhi nin wasiir ku-xigeena baan gaadhi u wadaa buuhi toban doolar buu maalin walbay siiyaa kulla yowm tobankii doolar haddaan soo qaatay wuxuu istaa caagad biyaa oo dheer iyo caagad kookoola ah labada xataa kama iibsada buuhi tobanka doolar labada xataa waa laysoo siiyey buuhi hadda markaan kaa dego ayaan kolayga tegayaa tobankii doolar oo sidoodii u malaasan baan u dhiibayaa buui waxaanan kula heshiiyey maalin walba tobankaa doolar inaan qaad kaga iibsado kadib markaan tobankaa doolar rigaaxe aan dhammeeyo haddana rubac afartan kun oo shilina inay amaahiyaan oo hadhow mushaharkayga wasaaradda iyo gunnada aan ka siiyo toban doolar maalin walba waa saddex boqoloo doolar afartan kun oo shilin maalin walba waa milyan iyo laba boqol boqol iyo konton doolar dheh afar boqol iyo konton doolar wax kale miyay ku soo galaan me intii soo gashay waa taas buui qori qallalay buu noqday maryuhu gashay waad la yaabaysa waxaan ku udhi oo miyaan hooyada iyo dadkiini miyaana joogin maana cidna waxba kaaga baahnayn waxaasi sheekh ma jiraan buuhi labiyo tobanka habeennimo haddaan u horeeyo ayaan guriga tagaa buuhi anigoo cadoo madoo waxaan sidaani jirin culays umaan reerka ku hayaa buuhi markaa bal u fiirso waa tusaale laakiin qof waliba dhaqaalu gelinaya mid toban kun geliya mid labaatan kun geliya mid soddon geliya afartan konton mid ka badiya waa lacag lacagtaasi waxa uu geliyey ma xaqba mise waa baatil ma cunto uu ku noolaanayaaba uu ku nafaqaysanayo oo dantiisa adduunyaya aakhiradiisaba ugu xoogaysanayo madawaa uu isku dawaynayo caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga rajaynayo ma dhar uu xidhanayo cawrada uu ku asturayaaba amaba se uu isku qurxinaayo ma guri uu gelayaaba ma gaadiid buu siistay u fuulo intaa midna muu siisan baatil buu siistay waxaa la idhaha qaadku ma xaq baa mise waa baatil waa in su-aashaa la isweydiiyo liiska xaqa iyo liiska baatilka labadaa keebuu ku biiraya waana su-aal saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dad masaa'il weydiiye ee hore u weydiiyeen ninbaa cabdullaahi ibnu cabbaas u yimi oo wuxuu ku yidhi waxaad iiga warantaa alghinaa heesaha iga warran xukunkoodu waa maxay isaguu su-aal dib ugu celiyo wuxuu yidhi maalinta qiyaame xaq iyo baadilka marka la keeno labadaa liis heestu keebay gelaysa ma hees baa liiska xaqa gelaysa liiska baadilkay gelaysaa buui idhab faqad aftayta nafsaka buui war oradoo tag naftaada waad u fatwooteen marka maanta dadka ha la weydiiyo baalkan qaadkaad cunaysaan ma liiska xaqu ku jiraa mise liiska baatilka shay kuma jira dadka badankoodu inay odhanayaan liiska baadiluu ku jiraa baadilla waa xaaraan ilahay baa subxana wa tacaala israafka iyo tabdiirka labadaba xaaraantimeeyey yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin laa yuxibu lmusrifiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi bani aadamow mar kastoo aada salaad tukanaysaan hubqaadkiinna iyo quruxdiinna qaata oo dhar fiican ilaahay ku hor istaaga cawrada qariya dhar fiican ilaahay ku hor istaaga arsaaqda ilaahay subxaana wa tacaala uu idin siiyeyna cuna oo cabba walaa tusrifu israafka iska ilaaliya oo xoolihiinna ha gelinina waxaydaan u baahnayn xataa hadduu doono dhibaatoba yaanu lahaanin mar haddaanad u baahnayn haddaad xoolahaagii geliso waa israafka ilaahay subxana wa tacaala uu diiday qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi walayibaati min arisq walu fiirsa aayad ilahay wuxu uhi yaa xaaraantimeeyey quruxda ilahay addoomihiisa u soo saaray iyo ayibaadka waxyaabaha wanaagsan ee arsaaqadda ka mida macnaha aayaddu waa maxay shaygu hadduu yahay foolxumo ama shaygu hadduu yahay shay khabiida oo xun oo qofka caqligiisa iyo naftiisa iyo akhlaaqdiisa iyo damiirkiisa iyo maalkiisa iyo cibaadadiisa iyo diintiisa intaba dhibaaya inuu xaaraan yahay ay aayaddu ay u daliiltay aayad kale ilaahay subxana wa tacala waa ku caddeeyey markuu yidhi nebi maxamed isagoo sifaynaya yuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if ilaahay subxana wa tacaala wuxuu u xalaaleeyaa rasuulkaasi wuxuu u xalaaleeyaa ummadda ilaahay usoo diray ayibaadka waxyaaba wanaagsan waxaanay sifadiisu tahay inuu ka xaaraantimeeyo alkhabaa'if waxyaabaha xunxun inuu ka xaaraantimeeyo qaadkuma khabiid baa mise waa ayib bal urtiisa eega meelaha lagu qayilo bal waxa ka baxaaya eega ma wax nafta wanaajinayaba oo qofka qalbigiisii dejinaaya oo khushuucu ka qaadaya qofka iyo tumaaniina xasilooni iyo deganaansho ma wax qofka qurxinaya mise ma wax qofka fool xumaynaya bal qofka qayiila wejigiisa isbeddelka uu ku sameeye eeg meel fog baa tegi bal afkiisa iyo ilkihiisa dhibaatada uu u geystay baleeg bal marka gaar ahaan qaadka uu ka soo kaco dad badanoo qaadka cunaa tukado masaajidada soo gale ee uu kugu dhinac tukado bal waxa ka baxaya eeg laga yaabo isagu weliba inaanu istareensanayn hadduu sigaar ku darana hadalkeedaba daa qaadkuma wax qofka naftiisa wuxu taraya oo uu ku noolaanayo uu ku naaxayo oo uu ku nafaqaysanayaaba mise waa qof qofka naftiisa mid wax ka ridaaya shaki kuma jiro liiska khabaa'idka waxyaabaha xunxun ee nebi maxamed ilaahay u soo diray xaaraannimada ummadda inuu caddeeyo inuu gelayo oo marnaba aanu gelahayn liiska ayibaadka iyo waxyaaba wanaagsan qofka idhaa ayibaadku ku jiraana waa qof xaqiiqada inkiraaya qoraxdii oo samada bartunkeeda taagan oo muuqata oo daruuri aanay ka sokayn leh weli may soo bixin dadka qaarkood baa yidhaahda wanaag buu leeyahy wadaadada qaarkood gaar ahaan ee qaadka iyaga laftooda lagu imtixaamay balwadooda u qiil dayaya wanaageysta waxaa ka mida bay idhahdaan waanu ku cibaadaysanaayo waanu ku soo jeednaa horta soo jeedba laguma odhan nebi maxamed waanu tukan jiray waanu seexan jiray sunnadiisu saas ayay ahayd waxa ku soo jeediyeyna waa wax hurdadii kaa kaxeeyey waxa hurdada kaa kaxeeyeyna oo wax maankaagii waxyeelay wey wax wanaagsan maaha cibaadaa loo kaalmaystaana wax saxa maaha walaalayaal culimmaduna way ka hadleen xaafid ibnu axmed alxakami sheekhaa caalimkii la odhan jiray wuxuu yidhi haddii duhurka uu tukado casarka wuu daynaya ama uu dhaafaya casarka maqrib haddii uu tukadana cishaayo hadalkiisaba da ninka dadaala israa salaaddu yaanay ku dhaafinaa inta badan jamaacadu dhaafiyaa qaadku wixiibuu ku fadhiyaa qaarkood baa ilmahaagiibaa goya haddii la idhaahdo aan ka dulkacayna odhanaya u yara kaadiya hadhow baynu aasi doonaaye waagu aynoo bariyo amaba se waktigaa ha la gaadho odhanaya ama cibaad wuu soo kacaya qofkaasi haddii uu soo kaco masaajidka uu yimaadana wuxuu yidhi caalimkaasi wasaawis baa ku furan waa qof maankiisi uu maqan yahay oo fikir kale iyo takhayulaad kale weli ay ku furan yihiin markaa khushuuc yeelan maayo markaa cibaadada dhab ahaan wuu la dagaalamaa dadka aan tukanna waxaa u badan dadka qaadka cuna dadka aan qaadka cunin badankoodu way tukadaan dadka qaadka cunana in badanoo ka mid haddaanay badankoodaba noqon cibaado kala daaya salaaddii rukunka labaad ee arkaanta islaamka ahayd ayay dayacaan waxaa loo yaqaano qaadku maadaama dhibaatooyinka iyo sharka iyo fasaadka uu leeyahay shay kuma jiro xaaraannimadiisa u kaalay qofka maxaa kaleo uu u jiidaa isagoo isagii xun ayuu xumaano kale qaadku u jiidaya qofka fadhiyada lagu qayilo maxaa ka socda calaykum billaah ilahay baan idinku dhaariyey waxaa ka socda waa maxay waa laqwi hadalaan adduuniya aakhira waxba aan ka tarahayn waa qabyaalad iyo reero lacaayo la nasabduro waa xan qof meesha ka maqan xumaantiisii laga sheekaynayo wuxuu karaayeysanayo waa namiimo iyo isku dir waa cay iyo aflagaado waxaan wanaagsanayn baa inta badan ee haalibka ah fadhiyadaasi waxa weeyaan ka socda xumaano kaloo fara badan buu qofka qaadku u jiidaya oo maandooriyayaashaasi ay ka mid yihiin oo sigaarku uu ka mid yahay xumaanihiisa waxaa ka mida bulshadu waxay ka koobantahay qoysas imise qoys ayuu burburiyey qaadku waxaan la dafiri karin maanta ah xumaarihiisa waxaa ka mid a qofka tacabka iyo shaqadii inuu ka fadhiisanayo waxyaaba aadka looga xumaado waxaa ka mida maanta haddaad magaaladan ka baxdo tuulooyinka iyo dhulka miyada aad tagta gaar ahaan dhulka beeralayda ah dadka shaqaynba maayaan way fadhiyaan barqada ayay soo xaroonayaan subaxa hore xataa hadduu yaro dhaqdhaqaaqo waan waraysta anigu had iyo jeeraale war maxaa idinku dhacaynaa shaqadii meeday waxay dhahan waanu waanu u yaro qayilayna waanu u yaro mirqaabaynaa bay idhahdaan mar hadday u fadhiistaanna raq bay dul fadhiyaanoo siday uga kacaan aad iyo aad bay u adagta waata keentay wax soo saarkeennii inuu aad iyo aad u yaraaday gaar ahaan dhinaca beeraha xoolihii baa dayacmay oo ninku subaxiibuu tuulada tegaya u qayilaa tegaya habeenkiibuu ka imanaya ninkii beerta ka shaqaynaya maalintii qaadiru la dhex jiifaa waayo kii habeenkiibaa kii maalintiibaa weli kusii kii habeenkiibaa weli kusii jira markuu gabalku saa ugu dhacana intuu ooda afka ka saaruu tuulada ugu dhow tegaya habeenkii oo dhan qaad buu cunaya tuulooyinka haddaad tagto gaar ahaan meelaha beeralayda ah maalintii tuulooyinku waa mahjuura cidiba ma joogto waxaad is odhanaysaa war talo meeshan ma abaaraha ka dhacay ma dhulgariir ma xanuun baa dadkii laayay dadka xaggay qabteen dhirta hoostooday wada jiifaan gabalku markuu sidaa u dhaco sidii magaalooyinkii jinkee dadkeennu ay ka sheekayn jireen ayuu meeshuba siraadanaysaa boqolaal nin ayaa tuuladii haaribanka ahayd maalintii isugu imanaya shaqadiibuu ummadda qaadku sidaas u ugala dagaalamay iyo wax soo saarkii walihaada maanta qofka lexejeclada leh ee doonaya in uu maalkiisa kordhiyo tacabkiisa uu ziyaado qof shaqaalaha hadduu u baahdo shuruudda koowaad uu u dhigayo waxaa ka mid ah inaanu qayilin qofkaas waayo wuxuu ogyahay qofkani hadduu qayilo in aanu waxba qabanahayn oo aanu ka soo baxayn hawsha haddana shaydaankii dadka qaar wuxuu ku yidhi ilaa aad qayishaan maba shaqayn kartaba waxay ku odhanayaa shaqada ayaan u adeegsanaa waxaan ku idhaahdaa qofka aan qaadba cunin ee idinka shaqada badan bal ka warrama inuu shaqeeyo maxaa sabab ugu ah su-aasha waa ka jawaabi kari waayan waxaan ku idhaahdaa qaadku shaqo idinku caawin maayo laakiin waa balwada aad barateen oo dhiiggiinnii raacday oo marka aad weydaan awooddiinni ay dhacayso takhaaru quwatukum dabeetana marka aad cuntaan baad waxoogay yaro kullaanaysaana waad is ilaabaysaan idinkoo bilaa awooda nin bilaa awood oo tamar aan lahayn baad arkaysaayoo markuu bahalkaa cuno dhaqaaqayo waxoogay qafqaflaynaya yacnaa dhiiggiisiibuu kululaynaya waa maandooriye wuxuu ilowsiinayaa xanuunka iyo tacabka iyo culayska shaqadu ay leedahay waxyaabahaas oo dhami qofka muslimkaa ee caqligale way ugu filan yihiin inuu ku garto waxaa loo yaqaano qaadku inuu yahay xaaraan ah xukunka shareecada uu ku leeyahy inay tahay inuu xaaraan yahay sidee haddaba dadkeennu waxaa qaadka la idhaahdo ay uga go'i karaan wuxuu qofku qaadka kaga go'i karaa marka koowaad inuu ogaado waxaanuu cunayaa inuu yahay xaaraan qof bakti cunayoo kale inuu yahay siduu baktigu xaaraan u yahay ayuu xaaraan u yahay marka waa inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka baqdo xaaraan qofka cunana suu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam naar baa sugaysa jasadkiisa ama jidhkiisa cunta qofku waa inuu noqdo qof iimaankiisa waa inuu xoogeeyo qofku iyo alla kacabsigiisa iyo khushuucdiisa oo uu farabadiyo fadhiisiga meelaha ilaahay lagu xusuusinayo mar kastoo iimaankiisa uu siyaado waxa baxaaya indhaha qalbigiisa si fiican buu arkayaa xumaanaha qaadka uu leeyahy walihaada bal warayso dadka qaadka cuni jiray ee iska daayee ilaahay subxaana watacaala towbad iyo toosnaanuu ku arsaaqay waxay ku odhanayaan markii aanu cuni jirnay xumaantiisu noomay muuqan jirin laakiin iminka si fiican bay noogu muuqataa ragga qaarkood waxay igu idhaahdeen noloshayda intii aan qaadka cuni jiray oo dhan wax allaala waxay xisaabsanayd garan maayo hadday cibaado tahay hadday shaqo tahay hadday tahay dhaqan iyo akhlaaq iyo aadaab wax allaala waxay xisaabsanaydba garan maayo waxaan ka dhiganahay inaan dhashay oo nolol cusub aan bilaabay markii bahalka aan iska daayey sababtu ma waa maxay le waa isagii une waa hebelkii laftiisii une sababtu waxa weeye markaa macaasidan ayaa indhihii qalbiga qabatay markaa ma arkahayn qalbigiisu mana dhadhaminahayn badhaadhka iyo foolxumada uu leeyahay jidhkiisuna ma dareemahayn kulaylkiisa laakiin markii uu ilaahay u toobad keenay iimaankiisii uu xoogeeyey qof cibaadaysta uu noqday waxaa dhacday in eh, uu arkay xumaanaha bahalkan uu leeyahy uu dareemay ikhlaas baa loo baahan yahay qaadka haddaad ka tegayso waa inaad ilaahay daraaddi uga tagto ilaahay daraaddii haddaad uga tagtana shagi kuma jiro ilaahay inuu kuugu bedeli doono wax ka wanaagsan qaadka dayntiisu waxay nooga uga baahan tahay qofka cuna casiima go-aan qofku waa inuu yeesho nebi maxamedna waxyaabuu ilaahay weydiisan jira waxaa ka mid ahaa alcaziima cala rushd wanaagga iyo waxa toosan iyo waxa wanaagsan ilaahu mid go-aan ule iga dhig buu odhan jiray nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam markaa qofku waa inuu taa ku ducaysto ilaahay uu ka baryo inuu ilaahay qalbigiisa ka jeediyo go-aanna ilaahay inuu yeelo casiimuu u baahan yahay mana aha waxaan la yska dayn karin anu waxaan aaminsanahay inuu yahay wax si fudud la ysaga dayn karo waxaanan taa u deliishadaa hal arrin oo aan shaahido goobjoog aanu ahaa arrintaasi waxa weeye waddankeennan sanad walba dad baa xajka taga haddaynu yarayno yarayno shan boqol oo nin oo qayilaa xajka way tagaanoo waddankeenna way ka tagaan shantaa boqolee nin marka ay maka tagaan iyo madiina mid mid bahalku uu la tegay oo jiddiya meelaha u dhuunta oo garaabada kusoo ruuga mooyaane qaad ma cunaana way cibaadaystaan bil buu maqnaanayaa ninku laba bilood bil iyo badh labaatan cisho in badan baanu xajka tagnoo dadkaanu dhex soconay weli maanaan arag nin la leeyahay markuu qaadkii waayey qaar qaar baa markaa madaarka airboodka marka la marayo qaadkii sita oo qayilaya qaar baa diyaarada dusheeda ku qayila laakiin airboodka ama madaarka sacuudiga kalama degi karaan ay halista ka dambaysa ayay ogyihiin raggii sidaa ahaa nin ka midoo la yidhi qaadkii baa qabtay oo uu dhacaye kaale oo dhakhtar geeye ama uu il daran yahaye bal xaalkiisa kaale ayoo kasoo warhela maanaan arag raggaas way qurux badnaadaano muddadaas cuntaday si fiican u cunaa si fiican bay u seexdaan way cibaadaystaan qalbigooda ayaa qoya laakiin labay u qaybsamaan rag go-aan leh oo sidaa kaga hadha oo xaalkoodu saas uu ku tooso iyo rag labaclabac ahoo markay soo noqdaana raggii ay wada qayili jireen ay u yimaadaan ee meelihii ay tagaan ay ku qayili jireen qayilaadii halkii ka sii wada wixii xumaa dib ugu noqda marka arrintani casiima iyo go-aan ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay arrintani farsamo qofku uu iskaga daayo inuu la yimaado waa inuu la tashado dhakhaatiirta iyo dadka ahlulcilmiga ah udhaahdo qaadkii inaan joojiyaan doonayaae maxaad igula talinaysaan maxaan sameeyaa waxyaabaa muhimka waxaa ka mid a anigu had iyo jeer ale aan kula taliyo dadka aan qaadka ka waaniyo dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay dadkii qaadka uu la cuni jiray inuu si cad ugu sheego qaadkii inuu iska daayey waryaadhahen majliskii intuu tago waryaadhahen qaadkii anigu waan joojiyey xumaantiisa ay caddaatay dibna u cuni maayo ogaada ha igula soo khaldamina go-aankaa markuu dhiibo waxaa dhacaysa inaan lagula soo khaldamin oo dheebelo kaale khamiista uunbal ama jumcaha uun ama maanta xaflad ama munaasabad baa jirtee kaale maanta un iska qayla ama qori insaa loogu soo yaro tuuroo la idhaahdo bal qori qura weyne waxba kuma yeeli maayo iska cun albaabkaasuu iska xidhay markuu sidaa idhaahdo laba waa inuu bedelo saaxiibaduu la qayili jiray qaadkii waan daayey raggii aan la qayili jirayna sidii baan ula fadhiyayaa majliskiibaabaan tegayaaba labadaas isma qabanayaan waad garanaysaa ninkii caalimka ahaa ee nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay ee ninkii boqolka qof dilay uu weydiiyey towbad male wuxuu kula teliyey albaabka towbadu wuu furan yidhoo cidi kaama xidhi karto yatuubu allahu calaa man taab laakiin dhulkanaad joogta waa dhul xune ka tag dhulku sidiisa uma xuma dad xun baa joogo wax xun ku sameeya dhul hebel tagoo meel heblaayo tagoo dad wanaagsan baa jooga ilaahay la caabud waxay culimmadu yidhaahdaan towbadda xaqiijinteeda iyo ka dhabsheegisteeda arrimaha u horreeya qofka ku caawiyo waxaa ka mid a meeshii xumaanta uu ku samayn jiray inuu ka tago qofku dadkii xumaanta uu la samayn jirayna inuu ka tago waayo dad xusuusan maayo laakiin hadduu halkii soo fadhiista uu ku qayili jiray wuu xusuusanaya dadkii hadduu la fadhiisto saasoo kale way xusuusinayaan oo way ugu yeedhayaan xadiidkaas ayaanay arrintaa ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim ay u deliishadaan arrimaha muhimka waxaa ka mid a dad fara badan qaadka inay cunaan waxa u geeya alfaraaq wakhtiga waxay ku buuxiyaan inaanu jirin wakhtigoodu inuu maran yahay oonay wakhtigooda buuxin qofka muslimka ahina waa inuu noqdo mid wakhtigiisa ka faa'idaysta mashaakilka iyo dhibaatooyinka qaadku uu leeyahay xaaraannimadiisa culimmadu ku sameeyeen waxaa ka mid a tadyiicu lwaqt qofka wakhtigiisa inuu dayaco saacado dhan buu qofku fadhiyayaa laa fii amri dunya walaa fii amri alaakhira adduunyana kamuu shaqayn aakhirana kamuu shaqayn marka qofka haddii wakhtigii uu qayili jiray weli uu bannaan yahay dee naftu halkeediibay u arooraysa marka wakhtigii qofku waa inuu buuxiyo nin baan maalin ka qaaday istabta berbera magaalada berberaana ku socda ninka waa wareystay qaad baa uu markaa afka ku hayaaba waa barqo sagaalkii subaxnimo meelaha ah waxaan ku uhi maalintii imsaad ku qayishaa waa la xisaabiyey shan iyo labaatan kun bay soo fadhiisatay mushaharkiisii gunadiisii raashin waxa la siiyo dekedaan ka shaqeeyaa meel baan ilaaliyaa buui sagaal boqoloo kun bay noqotay qaadkiisiina toddoba boqol iyo konton kun buu soo fadhiistay maxaa ka hadhay sagaalkii boqol boqol iyo konton soo maa maxaan kuuhi maxaad cuntaa adigu reer miyaanad lahayn laba caruraan leeyahay buuri hooyadu waanu kala tagnay hooyada oo igaga daran baa haysa buui de waya maxaad ku nooshay miyaanad kaba iibsan miyaanad dhar iibsan boqol iyo konton kun saad ugu nooshay carruurtaada maxaad siisaa hooyada maxaad siisaa dee waa inuu bilba bil cunsiiyo baalkana si fudud baa laysu amaahiya deetana maalinta dambe la arku ninkii weynaayo ka larhka la jiidayo dee suuqaa la wado sida xoolaha ama gurigiis dadku kuyo ay ugu jiraanoo ay leeyihiin marka hore way sii siinayaane dayn baanu ku leena ay leeyihiin wuxuu uhi bahalkaa sheekh xumaantiisoo dhan waan ogahay laakiin runtaan kuu sheegayaaye hadda markaan kaa degaa baan doonanayaa buui waxaan ku uhi hadda baan kula taliye wakhtiga aad qaadka cunto buuxi si aanuu meel u helin maxaan ku buuxiyaa darsi masaajid ka socda ama muxaadaro eego masaajidka aduu fadhiisoo qur-aan akhriso shaqo qabo gurigaagu u baahan yahay hawl gurigaagu u baahan yahay qabo oo reerkaaga u adeeg waxaa ceeba inaad caleen meel la fadhido laakiin ceeb maa inaad reerkaaga dharka u maydho ama raashinka aad u kariso ood caawisa waa miduu samayn jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtiga xataa waxaad ku buuxin kartaa wixii cibaadaadka ka soo hadha riyaada jimicsi baad ku buuxin kartaa inaad socoto aad aada lugayso jimicsiyo kale oo caafimaadkaaga iyo xooggaagaba wax ka tara inaad samayso laakiin qaadkii waan iska daayey wakhtigiisina wuu u bannaan yahay suurtogeli mayso qaadka inaad sidaad kaga tagto sheegi kuma jiro qofka maandooriyaha isticmaali jiray maalmaha hore oo dhan ee uu iska daayo inuu dhibaato dareemayo oo cidhidhi buu dareemayaa xanuunuu dareemayaa caajis buu dareemayaa haddii markaa taa uu u daciifo oo u jabo markiiba qaadkiibu ku noqonaya laakiin maxaa loo baahan yahay waa muddo yaroo koobane maalmaha hore inuu sabro maalmaha hore inuu sabro adkaysto oo naftiisa uu la jihaado isagoo eegaya sabirkaasi caaqibada fiican uu leeyahy waa ilahay bahi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wain allaha la maca almuxsiniin waxa u horeeya lala jihaadayana waa nafta xumaantaana lagala jihaadayaa wanaaggana nafta waa lagula jihaadayaa waxaa qofku qaadka uu iskaga dayn karaa mashaakilka qaadku uu leeyahay oo dhan had ya jaraal naftiisa inuu xusuusiyo oo ugu muxaadareeyo bal lacagtii qaadka kaaga bixi jirtay sanduuq inaad intaad u samayso bal maalin walba kuri bishii marka ay gaadho bal sanduuqaa furoo xisaabi lacagtaasi intay noqoto khasaarahaad ku jirtay baad dareemaysa lacagtaa bal ilaahay daraaddii u bixi masaajid geli waqfi kala gasho ama reerkaagii carruurtaada hadday u baahanyihiin ku nafaqeen arrintaasi daway kaaga noqon kartaa qaadka iyo inaad sidaasi aad kaga goodo waxaa muhima walaalayaal weliba ta ugu muhiimsana qofku amarka ilaahay inuu hoggaansamo talada culimada iyo fatwadoodana inuu maqlo maanta waa la yska dhayalsanaya dadku iyagoo caamaa oo diinta waxba ka garanahayn oo wakhtigoodii qaad la tegey ayaa qof culimo hadduu ku idhaahdo waa wax xun ama uu idhaahdo waa xaaraan dood ay la soo fadhiisanayaan hadda iyagoo xumaantiisa garanaya dad fara badan baa saa sameeya war culimada in la adeeca waa waajib ilaahay markuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicuu rasuula walila amri minkum ilaahay adeeca oo rasuulka adeeca dadka talada idiin hayana adeeca dadka talada haya waa umarada iyo xukaamta iyo culimada labadu way ku jiraan taladii diineed oo ta muhimkaa ah ayay culimadu dadka u hayaan haddii iyaga la adeeco talooyinkooda iyo nasaa'ixooda la maqlo waa lagu liibaanaya haddii iyaga la maqli waayana meeshii xumayd ay kaaga yeedhayaan ayuunbaad ku dhici doontaa marka ahlucilmiga taladooda yaan la fududaysanin si fiicana loo maqlo waxaan ku gebagabaynayaa waxaynu aad iyo aad ugu ducaynaynaa dadka lagu imtixaamay qaadka iyo sigaarka iyo maandooriyaasha kaleba inuu ilaahay quluubtooda ka jeediyo xumaantiisana uu tusiyo qadhaarhkiisa iyo qarmuunkiisa ilaahay subxana wa tacaala inuu u muujiyo iyagana waxaynu leenahay aad iyo aad u ducaysta ilaahay baa quluubta bedela axwaashana dooriya ilaahay subxana wa tacaala weydiista xumaantiisa inuu idin tusiyo qalbiga ka barya ilaahayna tala saarta ilahay baa idin fududayn doona inaad iska daysaan wajazaakum allahu khayra w sala allahu calaa nabiyina maxamed
ilaahi subxaana wa tacaala sheekh cabdilaahi miisaanka xasanaadka allah ugu daro innagana allah inagu anfaco in sha allahu tacaala ololahani wuu soconayaa kolley waa barnaamijkaa bilaabmay sheekhu waxyaabuhu ka warramay waxaa ka mid ahaa daduu waraystay oo dhibaata ka soo gaadhay warqad walaaluhu ay dhiibeenna waa jirtaayoo la leeyahay dee kolley dad badanoo inala tukadee baa jiro bahalka iskaga imtixaamanoo haddee iminka istaagaan oy diyaar yihiin saa sheekhuba waa ka uga duceeyey haddaanay xataa istaagin lafteeda dee qofku isagu go-aan qaatay idhaahda war bahalkan go-aan baan ka qaatay iga duceey ida lafteedu waa fursad dadka kale ha tusaale u noqonay waana fursad iyo jaaniste intaasoo qof inay qofka u duceeyaan waxaan kaloo rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa culimmadu dadaalka ugu jirto khayr allah ku siiyo jazaaka allahu khayra ilaahay subxana wa tacala wax ka khayr badan allah ugu dooyo go-aankiisana allah ugu kaalmeeyo wax ka fiican allah ugu bedelo inta yar baqanaysee go-aanka macnaha inay istaagaan ka yar qabsa- cabsanaysana ilaahay ha waafajiyo dadaalkaa culim iska fadhiisa khayr allah ku siiyo dadaalkaa culimmadu ku jiraan mid la mida waxaynu ka sugaynaa insha allahu tacaala dadkeena markaa ahday mas-uuliyiinta iyo golayaasheena in iyaguna wax iska weydiiyaan oo idhahdaan waa mushkiladan ballaadan ee ummaddeena haysata sidaynu markaa waxa weeyaan u abbaaraa halkaana nin baa ka istaagay ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo wax ka khayr badan ilahay ha ugu bedelo go-aankiisaana ilaahay ha ugu kaalmeeyo waxaan walaalayaal kusoo gunaanadi lahaa saa sheekhu inoo sheegay waktigii waa in la buuxiyo macad baa xaafaddeena laga furay ibnu baas macadkaa ibnu baas ee wada garanaysaa farac ka mida ayaa laga furay xaafaddeena qofku intuu ku qaynayay maalintii barhkeed ayaa waxaa laga yaabaa bisha dhan soddonka maalmood in laga qaado qur-aankiibuu baranayaa caqiidadiibuu baranayaa luqadiibuu baranayaa fiqigiibuu baranayaa cibaadadiibuu baranayaa hadda waa maalintuu ku qayla nuskeed ayaa bisha dhan laga qaadaya marka macadkaasina waa inoo furan yahay qofka doonaya inuu bahalka intuu iska daayo meeluu ku buuxiyo halkaasuu ku buuxin karaya walaalayaal bahalkaa xumaantiisa iskaga warrameen qofka maanta cunaa ee ammaanaya haddii ladhaa islaantaada iyo hablahaaga ma kala raalli baa tahay maya buu odhanaya muxuu ugu diidayaa waa xumaanuu ku ogyahay xumaanuu ku ogyahay weeye ololahaana inaynu ka wada qayb qaadanno oo macallimiinta iskuullada dhiga iyo macallimiinta waxa weye madaariska dhiga iyo macallimiinta iskuullada barayfadka haysta in laga wada qayb qaataa waa arrin aad iyo aad u muhiima haddii masiibada laga aamuso khatarteeda ayay leedahay dariiqa haddaad u fiirsato labada haada ee haadka qura ka koobana labada haada haadka kalu maraya gaadhigu markuu qaadkasta isagoo boqol ku socda oo ardaygii madarasada ka soo baxay ardaygii iskuulka ka soo baxay islaantii jilicda sanada sariimada ka timid odaygii tukubayey intaa midnaba aanu aabbayeelayn dariiqa kalu maraya waa arrin nasiib darra iyada lafteeda oo mudan in hoos loo eego ololaha insha allahu tacala aynu ka wada qayb qaadan sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah ugu daro innagana ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco waa la yska dayn karaa bahalka waa la yska dayn karaa waa fududahay go-aan bay u baahan tahay iyo ilaa helo lala kaashado oo waxa weeyaan lag lagu kaalmaysto kolley halkan saddex su-aalood baa ku qoran oo waxa weeyaan wuxuu een, su-aasha saa'ilka koowaad wuxuu leeyahay qaadka ayuu ka hadlayaa haddii aad waalidkaa u doonto waxaa la doonaya waa qaadkii sigaarkii aabbaha hadduu ku dirto oo ku dhahdo qaad iyo sigaar ii soo qaad oo aad u doonto ma ku dambaabaysaa
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qaadka xumaantiisu mar haddii ay muuqatay guud ahaan la isku waafaqay dhibaatadiisuna ay soo ifbaxday xukunka ka dhashayna uu noqday markii miisaanka shareecada la saaray inuu xaaraan yahay ma bannaana qofku qof kale inuu ku caawiyo uu u iibiyo amaba se uu siiyo amaba se uu u doono hadduu u dirsado qofkaasi ama waalid ha noqdo ama qof kale ha noqdo waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala ina amray waxa wanaagsan inaynu isu kaashanno waxa xunna inaynaan isku caawin qaala allahu subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan waxa wanaagsan isu kaalmaysta buuhi ilahay waxa xunna isu kaalmaysanina qaadkuna kuwaa xunxun ayuu ka mid yahay waalidka waxaa si gaara loogu xusayaa waalidka aacadiisa ayaa waajiba in la yeelo amarkiisa la qaato oo la maqlo in loo samafalaana waxay ka mid tahay waajibaadka iyo farallada ilaahay subxana wa tacala wayna saaray laakiin makhluuq sidiisaba ama waalid ha noqdo ama caalim ha noqdo ama madax ha noqdo waxaa lagu adeecayaa oo wixii aan ilaahay subxaana wa tacaala aan lagu caasi ahayn oo suurtagal maaha xataa caqliga saxdii uu diidaya inaad qof bani aadam oo makhluuqa ku adeecdo wax allihii khaaliqa aad ku caasiyayso sharciguna uu inoo sheego nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma adeecayo wax lagu caasiyo allaha khaaliqa ah waalidkaana dantiisa maaha daniba uguma jirto dadka qaarkood baa jiro xataa waalidkoodu asaasaqay ama uu waashay ama uu xanuunsanayo oo dhulyaaluu yahay oo isagu dhulka aanu mari karin waxbaanu soo iibsan karin oo qaadka iyo sigaarka iyo buuriga iyo waxaa meesha ugu geeya waalidkood way dhibayaan kuwaasi laysa hada min albir bal hada min alcuquuq waalidkii qofkaasi uma samafalin bal waalidku wuu dhibay wax xaaraan buu siinaya waalidka marka waalidka haddii arrinkaasi laga diiday in wax la yeelay maaha laakiin waxaan ku talinayaa maadaama dadku ay ku ibtilaysan yihiin maanta qaadka iyo sigaarka iyo waxyaabahaas qanaacada dadkuna ay yar tahay iyagoo garanaya haddana naftooda weli ay isdhiidsiinayso xumaanta ay geedahaas leeyihiin ha u doonin ha una soo iibin laakiin si fiican ula hadal waalidka waayo waalid muslim oo qaad cunaya daaya waalidka gaalka ah ayuu laha ihi wasaaxibu maa fi dunya macruufa hadal wanaagsan kula hadal waalidka u nasteexo si si wanaagsan ugu nasteexe aabbo awoowo adeero waxan waa wax xun dantaadaan ka talinayaa waan ku jecelahay wanaagaagaan doonaya laakiin ee naga tag waxba kuu dooni mayne qaad iyo qurun iyo waxaa qashaambuura nala soo doonanay wuxuu u arkayaa un inaad tahay ilmihiisiioo ku caasiyey oo nasteexa u qaadan maayo marka hadalka iyo dhaqanka waa in la wanaajiyo dhaqankaaga wanaagsan ayaaba sabab u noqon kara talada fiican aad siinaysa inuu aqbalo nasteexadaada uu yeelo wallahu aclam
waraaqaha imika halkaa boqol kiiba sagaashan badidood waxay la mid yihiin su-aasha hore sheekha la weydiiyey ayay ayuu badan yahay waa waalidkii oo mid wuxuu leeyahy waalidkay baa lacag siiya waxaana ogahay inuu kahooda iska xaaliyo markaa lacagta u dhiibo mid wuxuu leeyahay waalidkii baa ku imtixaamanay u soo duceeyay yacni waxaad arkaysaa ay waalidkii u badan tahay waa su-aal lamida su-aasha sheekha la weydiiyey hal su-aal ayaan jecelahay inaan sheekha markaa waxa weeyaan aan weydiiyo oo taa ma garanaysaa ka yar duwan wuxuu leeyahay gabadh la meheriyey oo lagu meheriyey beer qaala meelkaasi muxuu maansaxaya
way dhici kartaa culimmaduna way ku sheegaan kutubta fiqiga haddii gabadha meherkeeda laga dhigo wax xaaraana khamri baa gabadh lagu meheriyey waxaa waa dhici karta dee islaamka hortii inay ahayd ama waxaa lagu meheriyey wax kaloo xaaraana sida doofaar oo kale nasaara ama kristaan bay ahaayenoo gabadhii iyo ninkii way soo islaameen ama waxaa lagu meheriyey dee qaadkaasoo kalea lagu meheriyey wax xaaraana haddii gabadha lagu meheriyo yabtulu lmusama waxaa la magacaabay wuu burayaa meher noqon maayo waa waa isticmaalkiisiibaa xaaraana nafci shareecadu ay ogoshahay oo wax ka soo qaad ay u yeeshayna ma laha marka waayo gabadha meherkeedi muxuu noqonayaa mahrulmithli bay yeelanaysaa dumarka iyada oo kale ah waxa lagu meheriyo ayaa meheru noqonaya mar haddii kii lagu meheriyey uu noqday waxaana shareecadu oggolayn waxaan intaa ku daraya bulshadu qaababka baalkan ay ula dagaalami karta waxaa kamia ka mida dadku dadka cunaya had iyo jeeraale inay u muujiyaan xumaantiisa oo qofkii baalka cunaya dadka la dhex maraayay haddii isagii wixii wax fiican baabuu haystaa xumaantiisa ha ogaado laakiin naftiisuu ku raalli gelinaya dadkii kale haddaanay muujinba wax istinkaara wax suluugaba shay caadiya uu yahay kii gaadhiga wata gaadhigiisa haddii lala soo fuulo kelmad ka odhan maayo haddii khamri lala soo fuulana wuxuu odhanayaa khamriga iga daa macnaheedu waxa weeye inuu xaaraan yahay isaga laftiisa ayaan garanahayn amaba se aan ku qancin kii guriga lahaa aan qayilin baa laga in lagu idhaahdo hebelow gurigaagaan maanta fadhiisanaynaayo waanu ku qayilaynaa ama gar iyo arrin baa ka jiro oo qaad baa lala imanaya buhi ahlan wa sahlan gabadhiina uu ku dhaahdo odayaasha bigayska ugu roonow ha bigayska u keen kii uu cunayey waalidkii ayaa sida hore loo sheegay laga yaabaa inuu u soo iibiyo ama lacagtiiba uu siiyo waxaa laga yaabaa gabadhii ninkeedu inuu cunayo maalin aanay soo hadal qaadin ur wax unxun iska daa aanay odhan baalka haddii meel looga soo wada jeedsan lahaa oo ugu yaraan inta aan cunini ay muujin lahaayeen inay diidan yihiin oo ay ka soo hor jeedaan oo intay awooddoodu tahay ay ku muujin lahaayeen oo dee hadalah arrinkaasi siduu u socdo xumaantiisu dadka kalena way u muuqan lahayd oo indhaha qalbiga u furmi lahaa waxaan dadkao dhami diidayn horta maxaa maxaa kugu wataa ayay odhan lahaayeen waxaan xuustaa nin baa wuxuu yidhi waxaan iska daayey sigaarka waxaan isaga daayey buu yidhi laba arrimood masaajidka markaan soo gala buu yidhi salaada aan safka gale aan xidho ayuun baan arkaa dadka igu xigoo sanka marmaranaya isagu urtan qarmuuna sigaarku leey ma dareensano ay wax jidhkiisii la falgale wey shoo-anaabay dadku sanka iga marmaranayaan buu yidhi ismama ogi talabaadaan u daayana waxa ahayd buu hi ilmo yaroo aan dhalay baa haash cunay buuhi markii yidhi iska daani wuxu uhi soo ka aababa cuna markaasaa marmarashadaasi ninkaas inay wax u tartay soo ma arkaysa ninkii hadduu iska adkaysan lahaa oo aanu intaa xataa u muujiyeen qofka uu dhinac taagan yahay dee muu dareemeentaa laakiin markuu sanka marmartay wuxuu dareemay waxaan inuu yahay wax dadku ay dhibsanayaanoo xunoo qarhmuun inuu yahay deetana wuu iska daayay waxaa kaloo iyaduna muhima qofka qof mas-uul ka ah qofkaas uu mas-uulka ka yahay ee maalkiisii waxaa siisanaya dee xayiraad in la saaro wey xajir waxa la dhaha in lagu sameeyaaba eh oo xayiraadda macnaheedu waa maxay xayiraadda macnaheedu waxa weeye qofkii oo qaangaada oo miyir qaba ayaa laa yuxsinu tasarufa fii maali maalkiisii ayaanu si fiican u maamulanahayn tusaale waxa u ah israaf iyo tabdiir buu samaynayaa wax xun ama waxaanu baahi u qabin buu xoolihiisii gelinaya xajir wax la dhaha baa la saaraa maslaxadiisa iyo dantiisa iyadoo la ilaalinayo ilaahay subxaana watacaala waa kahi wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum qofka agoonka waynu ogno xoolihiisa waa loo maamulaa markay qaangaadh ku soo dhow yihiin ilaahay subxana watacala wuxu uhi imtixaama bal inay xoolahooda maamulan karaan iyo sufaha wax magarato qubayoo saydhinaya inay yihiin culimmadu waxay idhaahdaan waxbaa loo dhiibaya la odhanayaa iibi bal siduu iibiyaabaa la eegaya ama waxbaa la odhanayaa soo iibi bal siduu soo iibiyaabaa la eegaya ilaahay muxuu uhi fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum markaad imtixaanteen hadday idiin soo baxdo inuu qofku yahay qof raashidoo maalkiisan maamulan karoo lexejeclo leh xoolahooda ku wareejiya buuhi ilaahay subxana watacaala markay qaan gaadhaan macnaheedu waa maxay isagoo qaan gaadhay hadduu imtixaankaa ku dhaco oo xoolihiisa aanu maamulan karin lagu wareejin maayo waa laga haynaya oo maxjuur caleyh lisafahi buu noqonaya mid xayiraad la saaray wax magarasho la'aanta iyo lexejeclo la'aanta awgeed arrintaasina maanta aad iyo aad bay ayay u badan tahay dad badanina taa way u baahan yihin maxkamaduuna dee way saaraan malaa dadku ma ogeen dad maxkamadda tagto aad tidhaahdo inankaygii ama walaalkay waa safiih maalkiisii buu ku ciyaarayaayoo wax xaaraana uu ku iibsanayaa ama waxaan waxtaru lahayn oo dhibaato leh ee xayiraad ha laga saaro oo qof kale mas-uul ha looga dhiga maalkiisa maxkamadu way yeelaya laakiin dadku wax laga inaanay ogeyn wallahu aclam
ilahi subxaana watacaala waafaqo su-aalaasi ka imanaya wuxuu baana tilmaam tahay bahalkan markii la dhaqaaqaajiyo markastoo la dhaqaaqaajiyo dareen wixii dadka ku jiray baa ibadoo soo baxaya oo waxyaabaha kufriga iyo dembiga lagu qarto dee waxaan nafta ku xasiloonay maanta wuxuu doonaya qofku markaa inuu ka jahli baxo ninkani wuxuu leeyahay qofka lagu leeyahay biishada ee qaar biishada ee dayntiisa lagu leeyahay hadduu xoolihii iska bixin waayo dee saa ku dhinto balkoona makaan inuu iska daayi doonayaa oo wixii horan markaa waxa weyaan arrintiisa ka qaamaato hoolaa lagu leeyahay qaarku biishanayay hadduu saa ku dhinto loo aanu maxay noqonaysaa xaalkiisu
masalada masaa'il la mida bay culimmadu ku sheegaan kutubta fiqiga iyo axkaamta masaladaasoo ah qofka haddii lagu leeyahay deyn deyntaasoo uu galay wax xaaraana nin baaba tusaale nin baaba gabadh xumaan kula heshiiyey lacag inuu siyaanu kula heshiiyey markaa xumaantay haddii ay dhacdo gabadhii ma siinayaa waxaa la mid ah faaliye qof buu u tegey faaliya mushqaayad buu kula heshiiyey wuu faaliyey inuu xaaraan yahay buu ogaaday hadduu doono wuu amaahdayba ujiradii faalku amaahday ha igu lahu buuli ma siinayaa markaa tanna waa la mid khamri buu saasoo kale amaahdo lacagtiisii lagu leeyahay ama wuxuu amaahday qaad oo lacagtiisii lagu leeyahay ama ha noolaado ama ha dhintee marka shareecada lagu miisaamo culimmadu waxay idhahdaan horta kii deyntaa sheeganayey waxba lama siinayo xalaal waxa la siinaya ma jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad waxyaaba xaaraana kala iibsaday wuxuu yidhi hadduu yimaado isaga oo dalbaaya thamankii ama lacagtii famla yadayhi turaab manaa ciid gacmaha uga buuxi macnuu waxa weeyaan faramadhnaan dir ee qofka ciid gacmaha loogu shubay wuxuu la mid yahay qof faramadhnaan la diray marka isaga waxba lama siinayo kii qaadka lahaa iyo kii khamriga lahaa iyo kii faaliye iyo kuwa la midkaa tusaalayaasha aynu sheegnay iyo kuwa la midkaaba laakiin qofkii ma loo daynayaa qofkii ma ila heshiis buu marka hore galay oo waxbuu iibsaday oo lacag ayuu daynsaday aman waxaa dhaa culimadu ma isagana loo dayn maayo waa laga qaadaya markaa dowladda islaamka ayaa ku bixinaysa wax ummadda waxtar u leh marka laakiin dee maanta waxaan filayaa dowlad qaadkii saa ula dagaalamaysa maanta ma hayno ninka gashi qaad lagu yeesho kii ku yeeshay odhanaysa waxaa ma liida wax xaaraan orado iska tag kiina ka qaadaysa oo dabeetana wax ummadda wuxu taraa xoolihii gelinaysa marka haddaynu nidhaahno diid gashigii qaadka lagaaga yeeshay mafsado weyn baa ka dhalan karta xumaa weyn oo hadday dadkii inay isdilaan marka dowladdii arrintaa fulinaysa marka la helo saasay noqonaysa laakiin haddii aanay jirin oo dadkii inay isdilaan qofkii qofkii inuu dilo ama dhibaato in laysu geysta ay ka dhalanayso iyadoo dhibaatada weyn laga cararayo dhibaatada yar in la sameeyo noqonaysaa oo hadda inuu xoolihii iska bixiyo wallahu aclam
waxaan jeclaan inaan kusoo gudbayo su-aasha waxaa muxaadaro dhexdeeda aynu ku sheegnay oo sheekhu sheegay inuu ka hor mushkiladaha qaarku leeyahay inuu biyaha taranka keenay markaas ayna wuxuu leeyahay haddii sidaa ay kaga yimaadaan ama si kala hor u keeno ma dambaabaya mise noqonayo qof markaa u badiyay
culimada iyo dhakhaatiirtuba way sheegaan in uu taranka wax badan yeelo bahalka qaadka la yidhaahdaa iyo umuurta jinsiga iyo howlaha ku saabsanba in fara badanna taas waxay sabab u noqotaa qoysas fara badani in ay burburaan raqaadka cuno oo arrimahaasi guntooda gaadhay dhacdooyin badanoo iga sheekeeyeenna haddii halkan ay munaasib ku tahay dadka hortooda waan sheegi lahaa laakiin waxaan filaya inaanay munaasib aanay ahayn qoysas dhan baa ku burbura hawshaasi awgeed shay kuma jira markaa qofku waxaa xaaraanta uu cunay ee dhibaatooyinka noocaasi ay ka dhasheen inuu ku dambaabayo laakiin lama odhan karo mar haddii wixii aanu ahayn ilmo calool galay oo dabeetana la dilay wuxuu yeelanayaa dembiga qofkii ubadka laayey lama odhan karo wallahu aclam ahlucilmiguna may odhan
khayrabahaasida sheekha ilaahaysa xasanaadka u daro innaga allahi waqaco intaasaynu caashiro sheekha taala kusoo dooranaya waanaasintii kasoo fiican kasoo qofkashe ilaahay subxaana wa tacaala misaana xasanaadka ku daro salaamu